bulshada oo federaalk iyo wasaarado dambe iska afkarteen intii wasaarada qaaday imtixaanka may ka codsadaanahe intii farneysiyaal gobolka degmada dhammaan gobolada iyo degmooyinka iyo ku koobanta koonfur galbeed kulli intii dugsi sara le foonfoorna leh intii macnaha injilanka dhexe iska saara dadweynaha waalidiinta qof kasta mayn rajeere sanadka horese una angalrooska koowaad inti una sanadka una angalna haddii la heer
sanadkii laha dhaafi walibaa qaadena imtixaanaad oo ardayda kusugan koonfur galbeed qaar kumida aysan imtixaanaadku qaadeen walibaa jirte imtixaanaadkaasay la qaaday intii tiri yar oo imtixaanaadkaasay ku qayb galeen hadda si intaas taasi oo kalan kudhiina ma in qorshayteen oo keliya waa imtixaanaadkii hore waliba loogya intasin kula shaqeeyana iskuulaadka magaalada baydhabo haddii iskuulaadkaasiin kula shaqeeyahayana mise sanadkii hore sidii lahadhaafiladanan qaada haytaan maya iskuulaadka noola shaqeeyahayaan maamulayaalka eeda umaadsiin noola shaqeeyahayaan qof walba macnaha insheego iyo ku sayta wasaaradda waxbarashada odaha waxbarasho ee noola shaqeeyahay gobol iyo degma noola shaqeeya qof kasta oo muwaadicina dusgarnaysiyogudajeena
kaasi marka e hadda waliba loogiyaanta injarna manhaj oo dowladda federaalka soomaaliya muskuleeta oo guud ahaan iskoolaadka koonfur galbeed lakadhla kadhikahay marka iskoolaadka berjobo shal duwanyin oo walaa casharada ardayda qaadaaska shal duwanyin qaab noocee in qaado doonta
in carabi iyo english lamaadaba qofkii carabi kadhikadoona carabiya lanka qaadahay qofkii english kadhikadoona englisha lanka qaadahay maatooyinka waliyo macnaha ay kashal dhikadaayan warqado faamka ka qoranta intiiba ka buuyaan in tite kale manhaj midaysan inkasta oo nahayna haddana waa dhexdhexaade oo lankasta baaragtay indhibaana layka qooyi doona imtixaanka sida sanadka hore macnaha isaas ii waa lamid ah hadii lahaa sanadkii unahdhaafni waliba jarana cabashooyin oo diniga ardayda berjo ku kooyan oo ku obsadaayeen intii imtixaanaadkaasi ka adkaado doono oo keliya wasaaradda in ogayna iskuulaadka walala ku dhikow sanadkan may dhinigaasaysan ku qorshaysan oo isbeddel eh si isan walanku ogaatan ardayda oo casharada tiidiyo xogbadna ku haytana mise keliya macalimi mise keliya imtixaanaadkaas la qaada haytaa
ma waxa ogaala sanadku macnaha wali waktigaan ka dhamayna inta iskoolaadka la xiriirna oo iskoo baxaadis ogaana oo nafteena walbadan yaa macnaha ka mashquulna ina warbarashada ardayda la dareerna macalimiinka tayala inta ardayda macnaha haysada walbadan waktigaana qaadani oo eeda xog ogaalankaena si sanadka hore si kukadiisan ya xog ogaalankaena hadda marka imtixaanaadkii isan qaadasan baydhabo keliya mise meelo kale oo isan imtixaanaadkaasi qorshaysan jira
in imtixaanaadka waa koonfurdalbeed oo dhan ba kool horta dugsi sare maqata in gobolka baay degmooyinka oo dugsi sare haystaan buurakaba iyo baydhabo waaye in madaraws insheeg shabeellada hoose marka iyo afgooye intii iskoolaad macnaha sheeqoryoolay dugsi sare haysata kulli macnaha soomaaliya dhan imtixaanka iyo lawada galaana laakiin koonfur galbeed ahaan intii koonfur galbeed dugsi sare meediska yaala barka imtixaankaas galada
kaasi inka dambeyntii ardayda waliba haddayna isdiyaariyahayana dhammaantiyo imtixaanaad imtixaanaadkaasi haddii hada lahayaan haan iskoolaadka lagu qaado iyo haan wasaaradda ku qaado doontoba ma yara lahay
ilmaka guugaadiyay ardayda eedna macnaha insheeg faylata isku duubmid horta wal eedan fayla waaye sidii una hata inaska duuqoynanti weligaana inasku duubanaana ardayda iyo macalimiinta iyo wasaaradii iyo maamulayaalka dhan iyo rajeeyanta weligaana haadon ma rajeeyay imtixaansi oo nabadgelyile oo eedan fayla oo hufan oo dadka dhan macnaha ka faraxsan intuusa nagado eedan rajeeye ma eedan rajeeyay intii number one si ardaydaan inhaaytay macalimiintii iyo maamulayaasha inka dadaalay intii waxtana inka dadaal inka dadaali doonaan insha allah